بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay baabkii ugu dambeeyey baabu tajawuzi fi lqowli wa tarki takallufi waatanatuc wuxuu u baab yahay hadalkii in la koobo oo lasoo gaabiyo lana iska dhaafo takallufka iyo tacamuqa iyo ku-xeeldheeraashada hadalka xadiidka boqol iyo labaiyo soddonaad wuxuu yidhi sheekhu can abi umaamata can inabiyi sala alla ly slam qaal saxaabigii ahaa abu umaama waxaa laga wariyey oo uu rasuulka ka wariyey sala allahu alay wasalam inuu yidhi rasuulku sal ly slam alxayaau walciyu shucbataani min aliimaan xishoodka iyo fasaaxa la-aantu waa laba qaybood oo iimaankii ka mid a waalbadaa'u waalbayaanu shucbataani min annifaaq afxumada iyo xishood la-aantu iyo aftahamnimada maaragtay dulmigu ku jiro oo nooc iska afmiinshaarnimaa shucbataani min annifaaq waa laba qaybood oo nifaaqii ka mid ah marka bayaan kolley culimmadu waxay ku fasireen waa un hadalka badan iyo in maaragtay tacamuq lagu sameeyo hadalkii oo fasaaxa la iska doondoono yacni nooc waxaa ku jira kibir iyo maaragtay qofka naftiisa ay cajabiso inuu macnaha dadka ka sarreeyo inuu muujiyo iyo waxaas uu ku fikirsan yahay shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay baabkani waa baabkii ugu dambeeyey abwaabtii kitaabkan usuulul iimaanka ah wuxuuna ku saabsan yahay caddayn la caddaynaayo tilmaamaha wanaagsan ee ku saabsan marka la hadlaayo see loo hadlaa macnaha habka loo hadlaayo waa sidee iyo sida dadka loo gaarsiiyo usuuluddiin oo cilmiga loo gaarsiiyo iyo wix dadka anfacaya dhowr xadiid iyo dhowr aathaar saxaaba ah yuu ku sheegay wadaadka kitaabka alifay waxaana ka mid a kan hadda aan akhrinay oon laqbaynay maqsuudkuna wuxuu yahay hadda oo maxalushaahidku uu yahay inta uu hadda ka rabo waa in in maaragta fasaaxla-aantu ay tahay qayb iimaankii ka mid ah marka ciyiga maxaa laga wadaa sida sheekha kitaabka sharxay uu leeyahay waa taagdarri iyo qofkii oo aan awoodin inuu caddeeyo wax le wax uu doonayo wixii uu rabay inuu cabbiro ee maskaxdiisa ku jiray yaanu maaragtay si fiican u cabiri karin arrinkaas waa arrin wanaagsan buu leeyahay marka waana wax iimaankii ka mid ah sababtuna maxay tahay sababtu waa cabsida uu ka cabsanaayo inuu gefo iyo inuu alle ku been abuurto kacabsashada uu ka cabsanaayo yaa waxay ka dhigtay sidii qof maaragtay hadalku ku culusya oo uu la googo-ayo hadalkii oo aan isku daba xijinaynin waa is-ilaalinta uu is-ilaalinaayo iyo kacabsashada uu ka cabsanaayo inuu ku dhawaaqo wax shareecadii ku qaldan ama alla uu ku been abuurto nimanka carabtaahi xoogaa fasaaxa la-aanta way necab yihiin iyagu wayna caayaan oo nin gabayaa ah oo iyaga ka mid ah yaa wuxuu yidhi acidnii rabbi min xasarin waciyi wa min nafsin ucaalijuhaa cilaaja alla oga badbaadi buu leeyahay waxaan maaragtay aftahannimo la-aanta ah yacnii wuxuu rabaa in laga dhigo mid afmaal ah marka rasuulku sal ly slam xadiidkan wuxuu ku ammaanay aftahannimo yaraantaas sababtoo sida daahirka waa ciyi iyo maaragtay hadal la-aan iyo taagdarre xagga hadalka ah oo qofka hadalkii kuma sii daysmaayo waxaad moodaa in macluumaadka uu hayaa aysan xoog badnayn ama maskaxdiisu aysan maaragtay si xoog u shaqaynaynin ama carabkiisu uusan furfurnayn laakiin xaqiiq ahaan waxaa u diidaya furfurnaanshadaas waa cabsida uu ka cabsanayo inuu alla ku been abuurto marka dhinacaas laga fiiriyo fasaaxa la-aanta iyo aftahnimo maaragtay la-aantu waxay noqotay imaan bay noqotay marka dhinacaas laga fiiriyo xadiidka boqol soddon iyo saddexaad wa can abi thaclamata waxaa laga wariyey radia allahu canhu allah ka racli noqde anna rasuula allahi sal sl rsulka alleh qaala inuu yidhi inna min axabbikum ilaya wa aqrabikum minii yowma alqiyaama axaasinakum akhlaaqa kuwa aan ugu jecelahay idinka oo yowmalqiyaamahana xagga maaragtay mansilada iigu dhow wa axaasinakum akhlaaqa waa kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan wa ina abqadakum ilaya kuwa aan ugu necab ahay wa abcadakum minii igana fog aakhiro masaawi'akum akhlaaqa waa kuwa akhlaaqda xun athar saaruuna ee hadalka badan ee maaragtay iska daldala hadalka almutashadiquuna ee hadalka qowlalada ka buuxsada iyagoo fasaaxo iska raadinaya culimmadu waxay yidhahdaan mutashadiqu waa midka maaragtay yani shidqigiisa uu buuxo yuu ku hadlaa shidqigu marka waa yani afka dhinacyadiisa laga wadaa midig iyo bidix isoo isweynaysiinayo oo dadkii iska saramarinaya marka labadiis qowlal yaa waasic ah hadalkiibu marka maaragtay balballaarinayaa is ilaalin maayo digtoonaan maayo waxaa kaloo lagu fasiray waa midka maaragtay dadka ku jeesjeesa oo maaragtay qowlaladiisa qalqalloociya isagoo muujinaya inuu dadkii macnaha ku jeesjeesaayo almutafayhiquun ee ku xeel dheeraada hadalka rawaahu lbayhaqiyu fii shucab aliimaan xadiidkan waxaa wariyey bayhaqi oo kitaabkiisa shucab aliimaan la yidhaha wuu ku wariyey xadiidka boqol afar iyo soddonaad weli tirmidiyi wuxuu leeyahay naxwuhu xadiidkan oo kale can jaabirin radia allahu canhu laga wariyey sheikha kitaabka sharxa wuxuu leeyahy xadiidkan maxalu shaahidkiisu waa maxay waa in ay ka mid yihiin dadka rasuulka sal l slam uu necab yahay kuwa hadalka badan ee maaragtay daldalanka badan ee hadalka ka bixiya ma qowlaladaas ka bixiya isagoo fasaaxay iska raadinaya iyo cilmi dheeriya u luqada uu leeyahay oo makhaariijta xuruuftana ay u wanaagsantao dadka uu ka sarreeyo mutafayhiquna waa maxay kaasu marka wuxuu ahaa kii mutashadiqa ahaa ee qowlaladiisa hadalka ka bixinaya mutafayhiquna waa maxay waa midka hadduu hadlo aada moodo inuu wax walba uu si fiican u yaqaano afkii uu kala furaayaa oo aada u kala furaayaa codka soo bixintiisii buu ku xeel dheeraanayaa dadkaas marka wuxuu leeyahy waa kuwa maaragtay caayan buu leeyahay shareecada xaggeeda sababto tilmaamahaasi maaha tilmaamo wanaagsan ma aha tilmaamo tusinaayo maaha qofku inuu alla maaragtay isu dullaynaayo oo uu alle u tawaaducaayo ambiyada alle waxay ahaayeen kuwa maaragtay la mahadiyo waxaana ka mid ahaa ambiyada alle kuwa khudaba ah oo khudbooyinka ku fiican ambiyada allana waxaa ka mid ahaa kuwa maaragtay aftahamnimada iyo afmaalnimada maaragtay aan ku sheegnayn sida nabiyullaahi muusa oo kale oo waa kii alla baryo waxlul cuqdatan min lisaani yidhi laakiin nabiyullahi muusa taasi ma waxay ka reebtay inuu dadkii xaqi gaarsiiyo maya in ay ku fahmi karaan oo munaasab ah oo ku filan yaa alla siiyey kolley ducadiisina waa laga ajiibay sida daahirka ah marka maqsuudku waa maxay waa waxa hadalku uu kulansanaayo oo xaqa ah nabigeennana sala allahu alay wasalama hadalkiisu wuxuu ahaa hadal qof mutawaadic ah oo alle isu dullaynaya sida uu hadli jirana waxay ahayd hadal kooban oo haddii qofku inuu tiriyo uu doono uu tirin karo hadalkana wuu soo celcelin jiray rasuulka sal slam si loo fahmo hadalkana waa uu soo gaabin jiray rasuulka sal slam allaaba u fududeeyey arrinkaas oo hadal yaroo macno fara badan ku dhex jiro yuu ku hadli jiray rasuulka sal slam sababtoo ah hadalka badan iyo maaragtay sarsaarnimada ma aha wax wanaagsan maaha marka hadalka badani sida uu u galo cilmiga iyuu u galaa wacdiga iyo waanada iyo muxaadarooyinka iyo hadalka badani dadka anfici maayo laakiin waxa uun la dareemayaa qofkii hadlaaya inuu yahay qof maaragtay hadalka yaqaana oo afmaal ah oo aftahan ah oo codkar ah taas unbaa muuqanaysa taasina marka wax maaragtay loo baahan yaha maaha sababto wax dadka anfacaya maaha muuqashada ay muuqato inuu codkar yahay iyo waxay dadka taraysaa marka maadaama aysan dadka wax taraynin waxaa wanaagsan inaan wax noocaasoo kalea lagu dadaalin waqtiga la isaga dhammayn xadiidka boqol shan iyo soddonaad wa can sacd bni abi waqaasin waxaa laga weriy radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal sl rsulka alle wuxuu yidhi laa taquumu asaacatu xataa yakhruja qowmun yaakuluuna bialsinatihim kamaa yaakulu lbaqaru bialsinatihaa saacaddii dhici mayso ilaa qola ay ka soo baxdo carabkooda wax ku cuna sida lo-du ay carabkeeda wax ugu cunto rawaahu axmedu wa abu daawuuda watirmidiyu yaa wariyeen xadiidkaas wuxuu leeyay wadaad kitaabka sharxay xadiidkan waxaa lagu caayayaa kuwa rasuulku sala allahu alay wasallama uu tilmaamay tilmaantooduna waa maxay carabkooday wax ku cunaan sida lo-du carabkeeda wax ugu cunto haddii ay hadlaan hadalkooda lacag bay ku rabaan dhaqdhaqaajin maayaan carabkooda ilaa in wax la siiyo maogi waxaana asal u ah diinta iyo cilmiga iyo gaarsiinta dacwada inay allaah u ahaato oo allaah loola jeedo iyadoo aan wax adduunyaa lagu raadinaynin sida alla uu rasuulka sal l slam uu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin waxaan aan idin soo gaarsiinaayo anugu ujuuro iyo lacag inkaga marama wamaa ana min almutakalifiina mutakalifiintana ka mid maaha kuwa marka carabkooda wax ku cuna lacag keliya maaragtay ku hadla oo dacwada dadka aan gaarsiinaynin ilaa ay inay wax qaataan moogiye oo aan cilmigii dadka gaarsiinaynin ilaa inay lacag helaan moogiye oo aan aayad ku hadlaynin inay lacag helaan moogiye haddii wax la siiyana raalli bay noqdaan haddaan wax la siinna way caroonayaan kuwaasi marka waa kuwa caayan sababtoo niyaddoodii waa niyad xun xaqina ku dadaali maayaan oo waxay ahayd cilmigaas alle uu ku siiyey inaad alle ku caabuddo waxaana lagu shabahay lo-dii carabkeeda wax ku cunaysa laa taquumu saacatu meesha la leeyahana kolley ceebayn baa ku jirta laakiinse lafdiga laa taquumu saaca mararka qaarkood axaadiista wuu ku yimaadaa iyadoo ammaan iyo ceebayn midna aan dan laga lahayn waxaa dhici karta waxa rasuulku sal ll slam uu ka khabray inaanay saacaddu dhacaynin ilaa waxaas ay ka dhacaan moogiye inay waxaas wax iska mubaaxa ay yihiin waxaasna in mararka qaarkoodna mararka qaarkoodna waxaa dhacda inay wixii wax makruuha ay yihiin mararka qaarkoodna waxaa dhacda inay waxaas wax xaaraana ay yihiin marka laa taquumu saacatu ka mid maaha alfaadda iyo erayada laga faa'iidaysto xukum takliifi ah oo xaaraan iyo waajib iyo sunno iyo maarata makruuh iyo laga faa'iidaysta maaha waana dhici kartaa in laga faa'iidaysto waana dhici kartaa inaanu ku tusinin hadba ficilku sida uu yahay ku xiranta matalan haddii la yidhaahdo laa taquumu saacatu sida xadiisku uu ahaa laa taquumu saacatu xataa yatabaaha annaasu fi lmasaajid saacaddii dhici mayso ilaa dadku ay isugu faanfaanaan masaajidda yani qof walba masjidkuu qurxinayaa keygii baa kaas ka qurxoon buu rabaa inuu yidhaahdo marka laa taquumu saacatu hadda ka faa'iidaysan mayno in maarata tabaahigii uu bannaan yahay ama uu makruuh yahay ama uu xaaraan yahay laakiin waxaan ka faa'iidaysanaynaa isugu faanfaankaas masaajidda la isugu faanfaanaayo daliil ka baxsan laa taquumu saacatu lafdiga marka masaajidda in lagu faanfaano ama waa makruuh ama waa xaaraan hadba xaaladdu sida ay tahay mararka qaarkood laa taquumu saacatu wax marka la leeyahay waxaaba la ishaarayaaba gaalnimo oo xadiidkii ahaa laa taquumu saacatu xataa tatariba alayaatu nisaa'i dawsin calaa dilkhalasa saacaddu dhici mayso ilaa ay ka dhaqdhaqaaqdo baryihii haweenkii maaragtay reer dows qabiilka dows la yidhaahdo calaa dilkhalasa sanamkaasi ku wareegayaan ku wareegeysigii ku wareegeysanayeen ay tawaafkii ku tawaafayeen yaa baryahoodu maarata ay dhaqdhaqaaqayaan yani diintii way ka baxayan macnaha mushrikaaday noqonayaan nasiib darro marka yani waxay tusisay saacaddu ma dhacaysa ilaa saas ay dhacdo waa wax shirki ku saabsan bay hadda tusisay kelmaddaas xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka rasuulka sal slam hadii xadiista uu ku yidhaahdo saacadda dhici mayso laga faa'iidaysan maayo ammaan iyo caaytoona bannaanaansho iyo karaahi iyo xaaraamtinimayn iyo wax lamida ama waajib waxaas inay yihiin iyo laga faa'iidaysan maayo macnaha xukum takliif iyo laga faa'iidaysan maayo ee waa uun maaragtay waa tilmaan wixii caddaynaysa oo toosh ku shidaysa maaragtay calaamad calaamaadka saacadda ee yaryaraa ka mid a ay muujinaysaa un bas wujuubu islaaxi niyati fi lcilmi waaltacallum waajibnimada in niyaddii la hagaajiyo marka wax la baranaayo oo qofka cilmi uu baranaayo ama uu dadki baraayo xadiidka boqol lix iyo soddonaad wa can cabdillahi bni camrin waxaa laga weriya radi allahu canhuma asaga iyo abiis ba allah ka raalli noqdee marfuucan iyadoo xadiisku uu marfuuc uu yahay oo rasuulka sal ly slama laga werinaayo ina allaha rasuulku wuxuu yidhi sala alla alay slama ina allaha alle yubqidu albaliiqa min alrijaali alla wuxuu necab yahay midka aftahanka ah ee ragga ka mid ah yani carabkiisaa furan waayo macnuhu alladii yatakhallalu bilisaanihi ee carabkiisa dhaqdhaqaajiya oo afkiisa ku dhaqdhaqaajiya kamaa tatakhallalu albaqaratu bilisaaniha sida maaragtay sucu uu carabkiisa u dhaqdhaqaajiyo oo oo cawska ugu cuno carabkiisa sucuna markuu wax cunaayo waxa u wanaagsan iyo waxa u xun ma ma kala sooco sidoo kale kan aftahanka ee afmaalka ah kala sooci maayo waxa uu maarata ku hadlaayo khayrka sharta kala sooci maayo si uu sharti uga tago wixii baa isaga qasan qofka muttaqiga ah dee sharti waa uu ka dheeraadaa shartina waa uu ka dheeraadaa khayrkiina waa uu la yimaadaa laakiin kan maaragtay aftahanka ahi xoogaa maaragtay waa ahlu sharkii uu shabahaa marka carabkiisi wuu laalaabayaa waa weyneynayaa sida maaragtay sucu uu afkiisa u laalaabo marka uu maaragtay cawskii u wuu cunaayo carabkiisa ugu laalaabaayo marka waxaa la caynayaa dadka maaragtay iska raaraadiya aftahanimada iyo fasaaxada oo hadal isku toostoosan maaragtay ku hadla oo masjuuc ah oo isshabaha si uu ugu caanbaxo fasaaxo waa faseex loo yidhaha qofkaas waa aftahan waa afmaal codkar waana maskax badan yahay qofkaas gaar ahaan meelaha la isugu yimaado marka dadkii khudbadaha iyo lagu yaqaanay iyo dadka wax wacdiya iyo dadka maaragtay dadka waxbara yaa waxaas mararka qaarkood ay ka dhacaan waana in la iska ilaaliyaa rawaahu tirmidiy wa abu daawuud tirmidi abu daawuud baa wariyey xadiidkan marka sidii maaragtay sucu uu carabkiisa wax ugu daaqaayay markuu doogga cunaayo yuu isaguna maaragtay carabkiisii hadalkii ku laablaabaa xadiidka boqol toddoba iyo soddonaad an abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu alla ka raali noqde ana rasuula allahi sal ly slam qaala inuu yidhi man tacallama sarfa alkalaami hadalka gedgedintiisa qofka barta oo intii loo baahnaa wax ka badan oo ka siyaadsan yuu ku takallufayaa qofka oo hadalkiibuu aad u kala dhigdhigayaa waxaana loo nacay waa isustuska ku jira iyo takallufkaas marka qaarkoodna maaragtay waa unbaan baa soo gelaysa danta uu marka ka leeyahy marka maxay tahay barashadaas waa liyasbiya bihi quluuba arijaali inuu ku soo iisho oo ku soo leexsado quluuba arijaali ragga quluubtooda aw innaasi dadka quluubtiisa lam yaqbal illah qofkii saas sameeya oo hadalka gagadintiisa igu barta dantaas lam yaqbal illaahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla alla maalinka qiyaamo kama aqbalo toobad iyo isfurasho toona sarfan toobad baa lagu fasiray cadlanna isfurashaa lagu fasiray marka soomana noqon karo toobad anfacaysa maaragtay heli maayo isfurashana heli maayo maalinka qiyaamaha laga aqbali maayo sarfina waxaa lagu fasiray sunnona lagama aqbalo cadligana waxaa lagu fasiray fariido lagama aqbalo rawaahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa weriyey marka dantiisiyaa waxay noqotay dan xun bay noqotay sheikha kitaabka sharxa wuxuu leeyahay axaadiisan macnaheedu wuxuu yahay in qofka hadalka wanaajintiisa baranaya iyo khataabada iyo sida cilmiga dadka loo soo gaarsiiyo oo dantiisu aysan ahayn inuu xaqii faafiyo dadkuna alla caabudaan oo ay tawxiidka ku dadaalaan ee danta uu leeyahy ay tahay in dadku asaga dhinaciisa soo fiiriyaan oo uu cajabgeliyo ayaga oo nin maaragtay macno badan ku fadhiyo uu agtooda ka noqdo oo xoolo helo qofkaas markaa dantiisu waa dan xun sidaa darteed ciqaabta uu helayaa waa maxay maalinka qiyaamaha toobana lagama aqbalo fidina lagama aqbalo ama maaragtay sunnana lagama aqbalo fariidana lagama aqbalo sababtoo dembigiisa aada u foolxun xaqii maba u faafinba ilaa inuu dadka qulubtooda kusoo jiita mooye oo la ammaano asagii oo la yidhaha maasha allah war khatiibkan u cajaa'ib badana war ninkan muxaadarada ku fiicana war shiikhani ku fiicana duruusta iyo hadalka in la yidhahdu rabe bes ee dantiisu ma ahayn dadkii inuu anfaco oo dadkuna allah keliya ay caabudaan ee dantiisu maxay ahayd waa in dadku asaga usoo jeestaan qofkaas waa caayan yahay marka sifatu xadiidi nabiyi sal slam hadalka rasuulka sal slam sida uu ahaa uu ku tilmaamnaa xadiidka boqol sideed iyo soddonaad wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalat inay tidhi kaana kalaamu rasuuli llahi sal ly slam kalaaman faslan yafhamuhu kullu man samicahu hadalka rasuulka sal slm wuxuu ahaa hadal kala baxsan oo cad oo kala dhigdhigan oo uu fahmaayo qof kasta oo maqlaa xadiidka abu daawuud baa wariyey wa qaalat radi allahu canhu caaisha waxay tidhi kaana yuxadisu xadiisan wuxuu ku hadli jiray rasuulka sal slam hadal low caddahu lcaaddu qofka tirinayaa hadduu tiriyo la axsaahu waa uu koobi lahaa siduu u gaaban yahay bukhaari muslim baa wariyey wa qaalat waxay tiri radi allahu canha allah ka raali noqdee innahu rasuulku sal ly slam lam yakun yasrudu lxadiida xadiidka ma tixi jirin oo isma daba dhigi jirin kasardikum sidaa idinku u taxaysaan shiikha kitaabka sharxa wuxuu leeyahay hadalkiioo la tixo oo maaragtay la dadejiyo wuxuu sabab u noqdaa in hadalkii la badiyo tartiib in loogu hadla hadalkiina wuxuu sabab u noqdaa in hadalkii uu yaraado sidaa darteed yaa maaragtay kaadsiiyuhu iyo tartiib in loo hadlaahi ay noqotay wax wanaagsan boobsiinta iyo tixidaanina ay u noqotay mid makruuha ah oo xun rasuulka sal lla ly slama waa uu kaadsiinyo badnaa natiijada ka dhaaratana waa maxay in hadalka rasuulka sal slam uu ahaa mid tirsan oo la fahmaayo oo qofkii inuu tiriyo rabaa uu koobi karo oo qofkii inuu xifdiyaa uu xifdin karo yuu ahaa hadalka rasuulku sal ly slam teeda kale hadalka badan qaarkiis qaarka kale waaba ku halmaansiinayaaba sidaa darteed caaisha waxay ku tiri cubayd bnu cumayr oo dadka wacdin jiray war cubaydow haddii aad dadka wacdiso hadalka soo koob koob fa inna kathiira alkalaami yunsii bacduhu bacdaa hadalka badani qaarkiis qaarka kale waa ku ilowsiiyaa waxaan ku arkaynaa buu leeyahay khudbooyinka jumcada in hadalka qaarkiis qaarka kale uu ku halmaansiinaayo haddii ay khudbadu dheeraato wixii waa isdhex gelayaan haddii aad istiraahdo meel kale u guuri oo dad kale maaragtay khudbadii gaarsiiyi waxbaba gacan kuma haysid ma ma- ma guurin kartid qasadka laga lahaa khudbada jumcaduna waa maxay in dadka la waaniyo oo haddana loo guurin karo maaragtay guryihii wixii maanta lasoo faa'iidaystay si faa'iidadii maaragtay ay u noqoto mid meel kasta gaarta laakiin hadduu hadalku iska bato qaarkiis qaarka kale wuu ku halmaansiinayaa sidaa darteed hadalka rasuulka sal slam wuxuu ahaa mid yar si loo xifdiyo waxaana alla uu siiyey rasuulka sala allahu alay wasalam hadalka midkiisa macaani fara badan kulmiya isagoo aan maaragtay erayaduna badnayn taasna waxaa lagu heli karaa in qofku hadalka yar uu ku tababarto taasaan u anfac badan oo u nacfi badan oo wuxuu baranayaa kelimaad dadka saamaynaya oo caqligiisi iyo fahamkiisiiba maaragtay saamayn ku yeelanaya hadduu marka cilmigii u akriyo wixii faa'iida lahaa buu ka abbaarayaa uu uu ka raadinayaa ee ku dadaali maayo tafaasiisha iyo maaragtay wararka aadka u badan ee aan anfacaynin waxaa ka mid a buu leeyahay culimmadii aan soo gaarnay annagu ee tilmaantaas lagu yaqaanay ee hadalka yar lagu yaqaanay shiikhii maxamed ibraahim ahaa oo isaga awowgiis ahaa shiikhan kitaabka sharxaaya wuxuu leeyahay hadalkiis wuxuu ahaa mid yar oo la xifdin karo oo fudud buu ahaa sidoo kale sheekh cabdirasaaq cafiifi allah u naxariistee isagana hadalkiisu wuxuu ahaa hadal yar oo la xifdin karo marka waa tilmaamo tabiici oo ilaahay dadka uu ku abuuro mararka qaarkood waxaana dhici karta mararka qaarkood in tababar lagu helo oo maaragtay qofku uu ku gaari karo tababar uu qaatay sidaa darteed ee hadalka caaisho ee ah lam yakun yasrudu alxadiida ka sardikum ma uusa tixi jirin oo ma dareerin jirin hadalka sida aad u dareerisaan idinku wuxuu ku tusinayaa hadalka caaisho in arrinkan uu ka mid yahay dabiicadaha alla dadka ku abuuro ee aan loo qabsanaynin oo marka qaarkood qofka waxaa alla ku abuuraa inuu hadalkiisii dedejiyo ama uu tixo oo uu isdaba dhigo dadka qaarna dabiicadoodu waa kaadsiinyo qofkii marka dabiicadiisu ay kaadsiinyo ay- ay tahay qofkaas waa qof ammaanan oo la mahadiyo wuxuu ku dayday rasuulka alla sal alla ly slam xadiidka boqol sagaal iyo soddonaad wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu allah ka raali noqdee anna rasuula llahi sal l slam rasuulka alleh qaala inuu yidhi idaa ra'aytum alcabda haddaad aragtaan addoonkii yuctaa in la siinaayo zuhdan fi dunyaa inuu adduunyadii zaahid ku noqdo oo uusan adduunyada maaragtay ka daba dhicin wa qilata mantiqin iyo hadal yari in alla ku arsuqay qofkii haddaad aragtaan faqtaribuu minhu u soo dhowaada qofkaas oo wax ka faa'iidaysta fa innahu maxaa yeelay yulaqaa waxaa loo laqinaa oo la waafajiyaa alxikmata xikmadii rawaahu albayhaqiyu fii shucab aliimaan bayhaqi baa ku wariyey kitaabkiisa shucab aliimaan ahaa xadiidka boqol iyo afartanaad wacan buraydata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sal l slam rasuulka allaan maqlay yaquulu isagoo leh inna min albayaani sixraa caddayntii waxaa ka mid ah sixir baa ka mid ah waxaa lagu fasiray in qofka maaragtay bayaanka u saaxiibka ah oo aftahanimada ilaahay maaragtay u dhaliyey in mararka qaarkood uu dembi kasbanaayo sida saaxirkuba uu camalka uu samaynayo uu dembigu u kasbado bayaanku marka ma wada ah maaragtay mid ceebaysan ma wada aha oo qaarkiis waa mamduux qaarkiisna waa madmuum laakiin waxaa la diidan yahay bayaanka ku horseedaya inaad dembi ku dhacdo marka bayaankaas waxaa lagu fasiray qof masalan xaq lagu leeyahay laakiin waa qof aftahana oo maaragtay sida loo hadlay sida loo dooda yaqaana qofkii xaqa lahaa yuu ka aftahansan yahay markaasuu dadkii wax xukumayay iyo qaaliyaashii hadalkiisa ku sixraa markaasuu xaqi saas ku qaataa mana laha isagu xaqa marka hadalkiibuu wuxuu ka leexinayaa sidii saxda ahayd yacni xujadii iyo waxaasuu aad dadka uga yaqaanaa waa ku baraarugu og yahay taasuu marka wuxuu ku helayaa in xaq uusan lahayn uu qaato afkiisa uu ku qaato taas waxaa ku fasiray sacsaca ibnu suuxaan baa ku fasiray oo abu daawuud laftiisaa soo guurinaya marka uu macnaha xadiidka dhameeyey kadib yuu saas ku fasiray inkastoo xadiidku maarata abu daawuud u wariyey sheekh albaanina uu yidhi waa daciif wa inna min alcilmi jahla cilmigiina waxaa ka mid ah mid jahli ah ayaa ka mid ah oo ama jahligu dhaamo ama masalan qofki wuxuu baranayaa waxaanu u baahnayn oo wixii uu u baahnaa yuu ka mashquulayaa oo dadka qaarkood ku mashquulaya oo kale inay xidigo iyo waxaas ay bartaan kafaalintooda iyo howla noocaas oo kale ah. dee waa wax shareecada kasoo horjeeda ama waxaanu aqoon buu ka hadlaayaa markaas hadhow waxaa loo nisbaynayaa inuu wixii jaahil ka yahay sababtoo ah waxaanu cilmigiisa koobin buu ka hadlay wa inna min ashicri xukma gabaygiina waxaa ka mid a xikmad baa ka mid a sida ibnu cabdibar uu ku fasiray waxaa kaloo lagu fasiray oo sacsac ibnu subxaan uu ku fasiray waa maaragtay gabayada haddee wax lagu waaninaayo oo tusaalayntu ay ku jirto ee dadku ay ku waantoobayaan wa inna min alqawli ciyaala hadalkiina waxaa ka mid a mid uun culays moogi wax kale aan laga faa'iidaynin oo qofkii jaahilkaana aanu wax ku qaadanaynin sababtoo ah wax fahmi maayo qofkii caalimka ahaana hadda wuxuu yaqaanaa haddaad saacad kaamira la hadlaysid wuxuu yaqaano oo uu xafidsan yahay waa dhinac waxaa dhici karta inuu dhibsado mararka qaarkoodna hadalka xun aad ku hadlayso adiga buu wuxuu kugu noqdaaba dhib iyo ciqaab wabaalna waa lagu fasira ciyaalku marka waa sida ciyaalkii oo kale oo dee ciyaalku macnaha dadka xoogaa culaysi ku yihiin oo waxay kaaga baahan yihiin yacni nafaqay kaaga baahan yihiin oo qofkii bay culays ku yihiin laakiin sacsac ibnu subxaan wuxuu ku fasiray isagu ina min alqowli ciyaalantaas wuxuu leeyahay carduka kalaamaka wa xadiidaka calaa man laysa min shanihi walaa yuriidu waa inaad hadalkaadi u bandhigto ama qur-aan iyo xadiid ha noqotee ama hadal kaloo maaragta wanaagsan oo cilmiya qof aan cilmiga usoo jeedinba oo aan doonaynba marka wuu dhibsanayaa marka wax culusuu ku noqonayaa qaarkoodna maarata waxay yidhaahdaan masalan lafdigan oo ciyaalantaa moogiya caylan iyo cayalan iyo yaa maaragta la wariyey ina min alqowli cayalan ama caylan waa qofka marka ay baadiyo ka dhunto ciltu daallataad leedahay haddii aad garan weyso meesha aad ka raadinayso marka qofkii waa qof aan macnaha helin qof hadalkiisii raadinaya markaasuu wuxuu hadalkiisii u bandhigayaa qof aan doonaynin calaa kulli xaal culayskaasna waa uun lagu fasiray oo hadalkaasi wuxuu noqonayaa mid ku culus qofka aan doonaynin sida ciyaalkii oo kale ayuu noqonayaa marka wa can camr ibn alcaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu annahu qaala inuu yidhi yowman maalin wa qaama rajulun nin baana kacay fa agtara alqowla hadalkii buu dheereeyey faqaala camrun camrun caas baa wuxuu yidhi low qasada fii qowlihi hadalkiisa haddaanu ku xadgudbin oo aanu dheeraynin lakaana khayran lahu taasaa u wanaagsanaan lahayd samictu rasuula allahi sal slam rasuulka allah waxaan maqlay yaquulu isagoo leh laqad ra'aytu waan ogaaday buu leeyahay aw umirtu ama waa lay faray raawigii xadiidka werina ayaa shakiyey maxaa lay faray amaan ogaaday an atajawaza inaan gaabiyo oo hadalkii khafiifiyo fi lqowli hadalka fa ina aljawaaza soo gaabintaas huwa khayrun isagaa khayrku ku jira marka maxaa jawaas loogu magacaabay macnaa waa deg deg iyo ka guurid laga guuraayo hadalkii oo loo guuraayo aamuskii saasaa jawaas loo yiri marka hadalkii in lasoo gaabiyo yaa wanaagsan rawaahumaa abu daawuud xadiidka boqol iyo afartanaad iyo midka boqol kow iyo afartanaad waxaa weriyey abu daawuud baa weriyey aakhiruhu marka waa kitaabkii aakhirkiisa marka xadiidkan baa ugu dambeeya kitaabka iyo baabka hadda aan maaragtay maanta aan bilownay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad dhammaanteedna allay u sugnaatay xamdan kasiiraa mahad fara badan allay u sugnaatay wadaadka kitaabka sharxme marka wuxuu leeyahay ina min albayaani sixran waxaa laga wadaa hadalka oo la yareeyo oo kiisi macnaha fara badan keenaayey erayaduna ay yaraayeen qalbiga dadka yuu maaragtay sixraa oo sidii sixirkii oo kale uu ku sameeyaa waana ammaan la ammaanaya hadda bayaankiibaa la ammaanaya sababto hadalkii baa lasoo koobaya la gaabinaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku xambaareen ina min albayaani sixran yani fasaxadii sixir baa ka mid a ceebayn taasina waa suurtagal haddii bayaankii uu xaqii dabagedinaayo oo aftahnimadaas iyo afmaalnimadaas iyo codkarnimadaas uu leeyahay qofkii yaa dadkii maqlaayo waxay u malaynayaan inuu xaq ku hadlaayo dhab ahaantiina xaqii waa khilaafsan yahay kaasi marka waa mid ceebaysan kaas oo la haydaariyey ina min albayaani sixran hadduu maaragtay bayaankii uu yahay mid naftii bani aadamka saamayn ku yeesha iyadoo hadalkii uu yar yahay oo balaaqa ay ku jirto sida rasuulka sal sl hadalkiisa uu ahaa sababtoo hadalkii qalbigii ayuu soo jiidanaya sida sixirku uu sameeyo oo kale oo sixirku qofka qalbigiisii yuu soo jiidanaya oo qofaanu jeclayn buu jeclaanayaa waxaanu awal ku xirmi jirin oo qalbigiis ku xirmi jirin buu ku xirmayaa sixirkii baa moogta saamaynaya oo qalbigiis saamayn ku yeesha isagoo qofkii aanu maaragtay isxakuminba sidoo kale caddaynta iyo hadalka iyo fasaaxadu dadka way saamaysaa oo qalbigoodii baa marka ku tacalluqa oo ku xirma hadalkaas iyo aftaannimadaas darteed marka waxa uu nafta ku samaynaayo waa wixii sixirku ku samaynayo qalbiga oo kale taasi marka haddii xaqi loogu gargaaraayo oo xaqi lagu caddaynaayo oo dadkii xaqa la jeclaysiinaayo oo alla inay caabudaan maaragtay laga shaqaynaayo waa arrin wanaagsan rasuulkeenuna sal ll slm bayaankiisu quluubtu waa ay ku tacalluqi jirtay oo dadku way jeclaan jireen kadib markuu waxaa la caayay hadalka aan faa'iida lahayn oo markaasuu wuxuu yidhi maarata rasuulka sal alla alay slam inkastoo aan sheegna xadiidku maarata inuu daciif yahay wa ina min alqawli ciyaalaa oo rasulka sal l slm waxaa laga wariyey inuu yidhi wa ina min alqawli ciyaalaa xadiidkana waxaan sheegnay inuu daciif yahay oo macnaheedu uu yahay in hadalkii uu ka mid yahay waxaan laga faa'iidaysanaynin oo faa'iidaysa ku jiran waana soo sharaxna xoogaa bilowga hore ciyaalanta wax laga wado xadiidka ugu dambeeyana wuxuu yidhi camr bn caas waxaa laga wariyey inuu maaragtay maalin hadlay nin baa macnaha istaagay oo hadalkii badiyey markaas camr wuxuu yidhi hadduu ninkan warkiisa soo gaabin lahaa waa u khayr badnaan lahayd marka hadalka maarata qasadkiisa maxaa laga wadaa maqsuudkiibu wuxuu ku gaarayaa erayadii ugu yaraa hadalkiibuu marka uu dhexdhexaad ka dhigaya hadalkiibuu yaraynaya maqsuudkiisibu wuxuu ku gaarayaa hadal iyo weero kuwii ugu gaabnaa meesha marka uu yidhi camr bnu caas rasuulkeen maqlay sal sl isagoo leh waxaan ogaaday ama lay faray inaan hadalkii gaabiyo maxaa yeeley hadalka gaabintiisu waa khayr macnaha waa in hadalkii la yareeyo waay sababto hadalka haddii la yareeyo waxay sabab u noqonaysaa in hadalkii la xifdin karo o la weelayn karo waxayna keenaysaa tawaaduc ay muujinaysaa khayr fara badan bay marka ay sabab u noqotaa sidaa darteed wuxuu yidhi fa ina aljawaasa huwa khayrun soo gaabintaas yaa khayr ku jiraa buu yidhi marka khaatimadii wuxuu yidhi wadaadka kitaabka sharxay usuuliimaan meeshii ugu dambaysa waa tanaa buu leeyahay allana waxaan weydiisanayaa inuu aniga iyo adinkaba nagu anfaco kitaabkan iyo sharixiisaba oo uu abaal weyn ka siiyo shiikha kitaabka alifay matniga ah sababta kutubtiisa iyo mualafaadka uu qoray dardaaranadan dambe ee abwaabtan dambe ku jirtay yuu ku dabaqay oo hadalka maaragtay shiikhu waa uu yaryahay laakiin fawaa'id fara badan baa ku jirta ma jeclan shiikhu inuu kutub alifaadda u badiyo ay dad yaru ka faa'idaysanayaan sababtoo kutubtii waa ay qoran tahay waa dhooban tahay kutubtii waa weynayd waa la haystaa wuxuu ku mashquula shiikhu allah u naxariistee inuu alifo wax dadka anfacaaya oo dacwadiina ay ku faafayso khayrkiina dadka qalbigooda ku sugaaya isagoo ku dayanaya tilmaamahan axaadiista iyo aahaartan faraha badan ee maarata kitaabka ugu dambeysa uu ku sheegay waxaan ku salinaynaa uu leeyahay rasuulka alla sal ly slam oo aan salaamaynaa oo naxariis alla maarata nasiye ahaa maxamed bn cabdillaah sala allahu alay slam waa midka alla uu dadka ku hanuuniyey oo khayr weyn maaragta dadkii ku hanuuniyey allana uu isaga sababtiis uga badbaadiyey dadkii baadidii iyo wareerkii iyo gaalnimadii iyo halaaggii oo dadkii sabab ugu noqday inay u baxaan oo ay helaan nuur iyo iftiin iyo iimaan iyo laab waasica iyo qalbigiio maaragtay sharxan iyo rasuulka sal l sl marka fadligii ugu weynaa iyo galladdii ugu weyneyd yuu ku leeyahay dadkii isaga raacay sala allahu alay wasalam marka alla wasiilo iyo fadiilo rasuulkeenna sal ly slam allah siiyo hana maaragta ku soo saaro maqaam maxmuuda ee alla uu u ballan qaaday allahuma salli wasallim calaa muxamadin kulamaa sallaa calayhi almusalluun wa kulamaa gafala can isalaati calayhi alghaafiluun allah maaragtay ku salliya buu leeyahay rasuulka sal alla alay slama oo alla ha ammaano hana nabadgeliyo rasuulkeenna maxameda sal alla alay slama mar kastoo dadku ay ku salliyaan iyo mar kastoo sallinta ay hilmaamaan dadka hilmaamaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin allah nagu anfaco annaguna caddayntaas xoogaa aan caddaynay kitaabka sharaxiisa matniga iyo sharaxaba ajarna allah naga siiyo allahna ha ku anfaco ummadeenna caawana bishu waa tobankii shawaal kun afar boqol iyo laba iyo afartankii waafaqsanna kow iyo labaatankii maayo labada kun iyo kow iyo labaatanka وبالله التوفيق أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته